dhalinyaro qara oo banbaa meel lagu tuuray toddoba qofooda oo rayad ayaa ku dhaawacmay toddobada qofoo dhaawao ku dhaawacmayba rayad waaye ilaahay maadiis waxaa badno kuma dhiman dhaawacuna hadda waxaan isleenahay waa garaame meel soga loola xaraaro kuma jiro qaar tiri gaargaareen iyo hal ninaa ugu dhaawac culus oo luka jabay meesha lagu tuuray waxay ahayd meel oo laamiga dhexdaa oo daweyn marka laga baxo dhinaca xagga ah waa meel buundada laga kontaroolo ciidan waadiyaka ayaana ay ahayd suuqna waa ku dhow yahay oo ganacsiga iyo xilliga fiiska iyo caanaha iyo cashada iyo furud iyo dadka ay ka gataan habley wax gadanaya dhexdooda istaageen markaasay soo tuureen bambada ciidanka naftiisa wuu arkaya gaartaha meesha ka hayaa markii bambada u dhacday nimanka xoog baa u arkaan laakiin habeenna way ahayd ummadii oo meesha ku ganacsanaysay oo haweenle oo caruur leh oo dad rayada oo isdhex maraayay ayay mxuu ahaa ayay ku dhex carareen marka ma ahayn xilli oo tallaabadaa oo mxuu ahaa ciidanka wax ka qaban karaan ma ahayn xabad laguma ridi karin marka saw fiican ay ciidankaasi mareen waana baarayna waa iyo dhaqdhaqaaq aan ku baarayno dadkii dad oo qofod oo lasoo qabsay oo meesha ciidanku meesha wax ka dhaceen ciidan waa degan yahay xabsigayaa ka cageyo ciidanaa degan meel kale ciidankayaa ka cageyso meel walba dad baa waa lasoo qabsay laakiin hadda dad aan xaqiiqo wahayna maaha howlgalna waa socoyaa dhowr qofoodaa lahaayaa dhowr qofoodaa lahaayaa mar haddii meel shil ka dhaco dadka oo kow dooro laga qabtaayo tiradooda wax la xura ma laha